aniga waxaa la yidhaahdaa nuur yuusuf saney waxaan ka tirsanaa gaalada murtadiinta kismaayo joogta wakhti badan ilaa iyo shan sanaan ka tirsanaa markaa iyada waxaa igu kalifay aqoon diin ma aan lahan waxaan ahaa boliis saldhigga dhexa degmada kismaayo ayaan waxaan ka ahaa sirgaal boliista ayaan ahaa ciidanka ilaa waxaan sii ahaa sirgaal banduulaha hurinta ayaan ahaa waxaad ahayd abaanduulaha horinta hurinta magaalada ka howlgeliya ciidanka
waa taliyaha maleeshiyaadka saldhigga ku sugan ee magaalada ka howlgala kuwa booliska ah kuwa booliska ah Haye.
waa kaa haye
siba habeen iyo maalin shaqa culus ayaa magaalada aan ka qaban jiray haye taasoo maaragtay koos garaysay in ani aan ku dallaco xidigo liigu siiyo darajo aan ku helo Mhm.
darajadii saraakiishii markaan ka qayb galay baa macnaha waxaa dhacday in- in in oo shirar ay dhacaan shirarka iyada aan fariisto shirarkii iyada aan ka qayb galo markaas waxaa ii caddaatay in awal dablaan ahaa waxba ma kala ogeyn waa lay diri jiray oo nin askari la xukumo la diro maan ahaa waxaa ii caddaatay in aan diin lagu haynin waxaa caddaatay een, oo ilaahay uu ila kulansiiyey saraakiil ilaa iyo toddobaatan siddeetan een, shir oo marka ayada shir khamiis la yidhaha maalinta khamiis la shira ayaa waxaa dhacday saraakiisha iyada aheyd ayaa waxaa dhacday hal nin kelmadda laa ilaaha ila allah intuu istaaga dhahabaa laga waay hal nin aay- hal nin oo aayad ku furaa laga waay sidaa darteeda ayaa maaragtay waxaan wareystay siddeetan nin anagoo ah qof kelmad oo diini ah shirka noogu furo maxaa loo waayey baan dhahay markaasaa nin kasta wuxuu yidhi camalkaa marka gale baa diinta iga dhuntay Mhm.
Een, Ee, shaqadan gaalada la shaqeynahay galadan haa camalkaan gaalo markaan galay unbaa diinta iga intiin hayn way dhuntay haye Een, intaa markaan arkay oon dhowr jeer shirar ka qayb qaatay baan allihii anigii uunti baan mahad u celiyay allihii uunti baan ila alla baan baryey in aan ka tooba keeno Mhm.
Een, waqti badan ayaan ku fikirayay in aan ka tooba keeno oo alla aan baryo Mhm.
Een, maadaama salaad la-aan ay ugu dhacday Mhm.
maadaama ay ugu dhacday een, gaaladii aan la jiro gaaladii u shaqaynaya maadaama camalkaan ku shaqaynaya camal gaalo inuu yahay Mhm.
ay ii caddaatay Een, awal jaahil baan ahaa waxba iima ay caddeen Mhm.
hadda waxay ii caddaatay inaan camal gaalo aan ku jiro oo diinteenna aanba ka baxsanayba Mhm.
diinta islaamka aan ka baxsanayo Ee, waa gartay ee, booliska ee kismaayo ka howlgala waan ognahay dhibaatooyin ayay ku hayaan shacabka muslimiinta dhibaatooyinkaas maxaa ka mid ah dhibaatooyinka waxaa ka mid ah een, dadka lacag ma qaataan ayaga booliska wax ma haystaan waa cadbiin gaajo waaye ciidamadana kuwa ugu fiican oo dadka laaluushka ka qaato waaye booliska waa haa kuwo kale boqol dollar baa saddex bilood lagu siiyaa Mhm.
way baabaceen way rafaadeen kuwa furumaha jooga sida daraawiishta Mhm.
sida manatariga Mhm.
sida een, qolada nabad sugidda sida bsta qolada sakuuridka intaba waa iska dhib qabaan booliska waxaa waay dadka shacabku baartaa jeefka ku nooshay jeebka dadkaa shacabkaa la baaranayaa qof baa maanta waxaa dhacaya laba nin baa boos isku qabsanaysa nin baa booskii aabbihiis iska lahaa baa nin kale u xugminaysaa adoo ujeeda adoo u jeeda baad u xugminaysaa waxaad ugu xugminaysaa si baadil ah oo sharci darro ah ninkii aad soo ooyinaya baa ninka kale lacag kun dollar uu ku siinayaa kunkii dollar baa anagoo labaatan iyo xoogoo baan qaybsanaynaa reerkii baa saa lagu biilayaa marka een, taa ayada eh, waa ka tooba keenay allah ugu mahad celinayaa dhibaatadaas baa kismaayo ka jirto Een, dadka lagu baartaa dowladda meesha ka jirto een, dowlad mashaar qaadato oo askartooda ku filan ma ahan waxay siiyaan waxay qaataan dadkaasaa la baartaa kii u baaran karo si maaragtay ii sheeg adiga oo waaweyn iyo kii u baaran kara si macnaa de- laablaab ha galo oo qofka qorib ha ku qabto oo qofka kan kale ha dhaaba shabaababa tahayba Een, qofka islaamka oo iska socdo masaakiinta safarka in yartu yaroo jidmarke ha ugu qaata shabaababa tahayba mashruucaas waa mashruuc keliya ee wada isticmaalaan mashruuc keliya ay ku nool yihiin Ooy.
adiga shabaabaa tahay adiga shabaabaa tahay Mhm.
dadka shacabka ah ay lacag ugu gurtaan way ku dhibaateeyaan waa mashruuc ay ku nool yihiin waa gartay ee, dadkaasi waa kuwa magaalada jooga marka qofka xabsiga la keeno maxaa lagu sameeyaa qofka xabsiga la keena een maasha allah ani hadda waxaan soo booqday een isha xabsi oo ku yaala een walaayada islaamka mujaahidiinta eh, meelaha ay xukumaan ayaan soo booqdan soo arkay waxaan la kulmay dad la siinaayo raashin fiican cunto fiican dad waxaan arkay hawada ay u furan tahay oo maaragtay albaabkii lama rabo albaab kale loo- loo fura maanta u ballanqan yahay dad waxaan arkay albaabkaa ta habeenkii uu u furan yahay dad waxaan arkay shantiis waqti dukunaya wada dhalaalaya xabsi inuu joodaro u yaalo Een, meesha anaa saldhigga dhex waa meesha xabsiga ugu darna anaa xukumayo tii kismaayo tii kismaayo farqiga u dhexeeya marka.
farqiga markuu u dhexeeya aan rabaa inaan wax kaaga taabto Haye.
waxaa ka mid ah een, horta f- een, waxaa waaye saldhigga kismaayo xabsiga dhaxa qeyb waa la yidhaahdaa Mhm.
waxaa lagu xiraa gacan ku dhiiglaha waxaa lagu xiraa qofka ee maaragtay isha dembigiisa u waaweyn sida muqadaraadka lasoo qabto laaluushka bixin waa muqadaraadka markaad soo qabato laaluush haddaa bixiso waa lagu daynaya isla markiiba isla markiiba Haye.
ilaa haddaad laaluush qaaban Oo waxba aan aad waxba haysanin walaa lagugu qabto aad isfurin weysa Aha.
xabsiga dhaxaa goddaa lagugu ridaya haye waa xabsi kor ka furan hoosna god u ah Haye.
xabsiga dhaxaa la yidhaahdaa waxaa laga yaabaa inaad adiga aragtayba waagii hore islaamka uu joogay muslimiinta meesha ay joogeen ay ka shaqaynayeen Een, meelna waa xabsiga aniga aan xukumay way isku dhegan yihiin aniga kaan gudbiya xagga meesha lagu xiri jiray adigu wixii kaa sii koray waa xaggaasa lagu xiri jiray haye qaybtaani aan joogay afar iyo labaatan sac buu qofka ku jiraya afar iyo labaatan sac ayuu qofka ku jiraya Sax.
afar iyo labaatankaa saac ayaa waxay tahay een, een, waxaa- waxaa- waxay tahay meesha wuu ku kaadinayaa kaadi baa qabatay kaadi baa yahay suulee Fasax.
hore waxaa laleeyahay ku kaadi bartaad ku jirto haye bartaad ku jirto Ku kaadi.
ku kaadi wax naxariis la yidhaahdo ma jirto looma gala qofkii kaadidii ma ceshin karo meeshuu ku kaadinayaa meeshuu kaadileba kii kale lagu xirayaa qofkii caafimaadka qabay xanuun buu ka qaadayaa sax waay markuu xanuunkiisa sii bataalele waraa isbitaalka naga geey oo qaada oona soo celiyo isbitaalkii baa kaniini oo waxba aan kuu tarayn Mhm.
waa laga soo siinaa gaalada ay bixinayso haddana meeshii baa lagu soo celinayaa isfuru baa laleeyahay lacag bixi meeshaad ka baxdeed sax haddaada lacag bixinina meeshaad ku jiraysaa xabsiga oo ku yaala kismaayo isagana waa noocaas Een, kuwo kaloo waxaa jira oo qolo nabad sugidda la yidhaahdo iyo b s t iyo xabsiyo kale oo annaga shaqa aan ku leen booliiska shaqa ku leen kuwa ayaga ee aad baa dadka looga dhibaateeya ayagan warbixintooda waan hayaa ilaa ma- aniga een, shaqadayda ma ahan aad baa looga dhibaateeya waxaa loo dhibaateeyaa dadka haddii qofka meesha la geeyo shabaab baa tahay waa lagu tooganayaa ama isfuro sax qofka safar waayo kontaroolku markuu ka galaya baaba laleeyahay la dejinayaaba sax sunnadii baa ka muuqata islaamka een, ama waa dhalinyaro ama waa qof yar oo dhallinyaro oo hadda soo kacayo waa la soo diray baa laleeyahay sidii buu maaragtay meesha ku galaya asigana sax haddii lacag loo waayana waxaa aan- aakhir finalkii waa badday ku tooganayaan ammaanka een- een ma sugnaan karo ee marna waa la hal ma- hal mar baa xoogga la saaraa xilliyaha rabalaanka shanta maalmood oo horo rabalaan markii la galaayo oo shan maalmood ka dhiman tahay xooggaa la saaraa ilaa ay laga ciido kadibna ammaankeeda ma sugno dadka waxaa waaye waa la iska baartaa waayo ammaanka waxba ku sugneen askariga la yidhi dadka wax u qabo oo la diri hadduu dadka baarana muxuu ammaanku sugan yahay marka eh, rabitaanka sababta aad howlgalka u sameynaysaan maxay tahay howlgalkaas si loo sameynaya waxaa waaye waxaa la leeyahay in xilligii rabalaanka waxaa ka dhacaya magaalada qarax qaraxaas oo ah waxaa keenaya laleeyahay shabaab waxaa fududaynaya laleeyahay haddana qaraxaasiito dad magaalada jooga sidaa darteeda in qarax wuxuusa dhicin ah shaqada howlgalka loo qabanaya waa gartay marka cabsi intee leega shabaabka ka qabteen markaa kismaa joogteen cabsi waxaan la aniga kula hadlaya nin kale intaan ka hadlan aniga habeen iyo maalin qorigeyga garabka kama bixin jirin Een, saacad walbana qofka aniga markaan socdo ifiiri dareen baan ka qaadi jiray waxaa ligu dhihi jiray dadka ninka kugu xiga lagu soo dirayaa dadka ninka kugu xiga aa lagu soo dirayaa waa marka nololtii ugu hooseysa taas Ha, marka een, waxaa waaye een, kii adig kula dhasho in adeerkaa oo safar kaaga imaado haddaad iska ilaalinayso een, moogtahay waa nolol gubatay Sax oo waay.
adag waay Sax waay.
marka noloshaas oo aad u adag oo aamin lahayn inta hadda qofkii ku imaado waa kusoo booqanaya waad u tegaysaa waa askari shabaab waay wuu kula jiraya shaahu kula cabaya wuu ku sheeg wuu ku nasteexaynaya xagga waxaa ma jirta markiiba wuxuu ku leeyahay adiga xagga maxaa ka haysi Sax.
maadaama aan wada dhalan xaggaas maxaa ka shaqadaada maxay ahayd Ay.
yani inaan beer iska falanayo ama aan ganacsanaya waa og tahay een, meesha ninkii jooga shabaab lagu shaqeeyaaye ka waran oo kale uu ku leeyahy Sax.
adigii oo gurigiis timaadii baa sh- adiga cabsi walaalkaabaad ka cabsanaysaa sax saas dhibaato noocaas ayaa ka waa jirta gartay muddo shan sano ayaa sheegtay inaad ka mid ahayd hadda qaabkay kugu suuragashay inaad mataqaanaa diintaada usoo laabato ee walaalahaagina dib aa ugu soo noqoto Een, waxaa i haleeshiyey allihii u uumtay kartideeda awooddeeda maaha allihii boqorkii iu- i uumay oo shalay een, tallaabadaa qaldan markaan qaaday allihii baa haddana toobada i waafijiyey allihii baa toobada i waafijiyey sidaa darteedan kusoo laabtay marka maasha allah dadka walaalahay oo islaamka en waxaan u baaqayaa ninkii meesha aado in gaalnimo iyo dhibaato uu kala kulmi doono kuwa meesha ku jirana waan u baaqaya in meesha iskaga soo baxaan mastaaxadan iyo diintan iyo wanaaggan iyo noloshan barwaaqada in ay ku soo biiraan oo camalkan camal adduunya aakhara anfacaya inay ku soo laabtaan camalkaa xun ay ka soo baxaan waa gartay maleeshiyaadka waxaa loo sheegaa ninkii shabaab aado in la dilaayo in la dhibaateynayo in la xiraayo mararka qaarkood la gowracayo xitaa mala kulanta adiga aniga waxaan la kulmay markaan soo baxay maasha allah magaalada baaba laga horkeena gaari oo caanihiisa iyo biyihiisa lagu wado si fiican baa lai soo dhaweeyey ilaa meel kasta oo ay joogaan mujaahidiinta nolol fiican baan ku noolaa ilaa waqti xaadirkan ilaa waqti xaadirkan saacadda aan taaganahay nolol fiican iyo cibaado fiican iyo kalsooni aad iyo nuurkan aad arkaysaa iga muuqdo haba yaraata cid wax ku yeeshay maasha maya maya qof ii nasteexaynayo aniga i jecel moogi iyo qof aniga wax ugu deeqayo moogi ilaa i hadda waan la-ay qof aniga macnaha hadal qaldan aan ka arko marka qoryaa wadata adiga haa qori baan watay Nuucu ahaa?
qori wuxuu ahaa dhafoor ah aa ka ah qoryaha waa taqaanaa umalaynaa qoryaha oo dib laga bixin jiro qori madowga la yidhaahda qori